waxaan ii sheegaya walaale hawsha inoo taalla ee ictiraafka waan raacsanahay nin waloo yidi wax walba ay nagu tan ictiraafka waayo mar haddee lagu leeyahay anaa kulo ku xukuma dee waxaynu eganaanoma yaallo wada hadal iska daahaya salaanta inaan iska qaadayn ninkuna anaa ku xukuma ku yeeranaya maxaan ku salaama midna waynanu ogaana somalilan halkeenu ka duula horta markaynu ictiraafka doonayno waxaanu ka duulaynaa nin walba inuu horta aynu abuuro xaalad dhexdeena ah oo gudaheedna cullo oo safayno waxa qaranaadka ah ama dhalina ee ninkaan hortegaysa daadma iskaashano wuu ku qiimeynaya siduu kuu qiimeynaya waa inaad horta adigu marka hore ka diyaar garowda sidaa ragga hormeen yihi wixii dhexdeenna ana waa in la dhammeeyo oo wanaagga laga doono rag baa baa laga yidhi siyaasiyiintu dad ka hagto iyagu ha haggsanaadeen dee haddii mikrofoonada aanu ka dhaana ha hagaagsanaada siyaasiyiintu marka la tagaana ninkii aada ku heshiseen aynu wax u qabano hadduu kii ugu xubaan u taageerayo oo aanu la hadlaynin oonu qabanaynin dee mikrofoon laga dhahdaa waxba noqonayso waxayna tahay ereyga layidhi aynu gudaheena subayno dee waxa weeye aynu wada hadallo oo hala kalgar qaato oo ninka qaldanow dee gardaraada qaado laakiin hadday tahay siyaasiyiintu heshiiso qaladkalaha laygu raaco war qaladka laysku raaci maayo qaladku meelu tegi maayo waa la kala gar qaataa taana waxaa leeyahay saasuu baa dadku dee isku raaci karaan laakiin humaag iyo anaa cadhooday iyo anaa tan doonaya haddii la raaci waayo waan sii cadhoonaya dhowrkaa kugu daari dadweynahuna waa inuu taa kala eegaadee yaa uxilaya yaa uhorhooraya yaa waxu doonaya yaa wax luminaya dee dadweynahan waa inuu ta u kala sheegaa dadka oo anigu haddaan qaldanahay dadweynada waa inay joogaan warda cagahan laakiin waxaa doonaan samaynaya diintaan jiinaya dhaqankaan jiinaya shaksiyaddaan jiinaya haddana waa in waxaa dhanayaa hala heshiiyo waxaa la taalkaana si rula loo hadlo hala isugu sheego marka mikrofoonka dardaaraya markaynu taa samayno qofkaynu ka doonayno ictiraaf waana qiimanaya waana qadarinaya markaynu intayna isu geysano aynagu runtaas u kala sheegno mid kalena waa laii sheegaya malaha ictiraafka meelo badan oo qaladaynu ka fahmay wax weyn oo buura iyo waxaynu cid ka baryayno oo cidi dee kuu siinayso ictiraafku waxa weeye adigu inuu dadku ku qiimeeyo kuu bahdo ilaahayna intaa weyna siiya dalka meel aynu wada ognahay oo maanta adduunka nin waliba u baahan yahay juqraaf kaliba wadahandhiga